أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجاد bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada warka subaxnimo ee idaacadda andalus qodobadan idiin helana waxaa ka mid ah shirweynihii labaad oo u dhexeeya beelaha dagawlayaadka mudug galguduud iyo shabeellada dhexe ayaa kusoo gebagaboobay deegaan dhaca bartamaha dalka soomaaliya ehelada askarta yuhuudda ee lagu laayay dagaalka khaza ayaa weeraray mid ka mid ah wasiirada maamulka sahiyuuniyadda xilli uu ka qaybgelayay aaska bakhtiyada askarta yuhuudda dowladda ridada imaaraadka carabta ee gebi ahaanba albaabada isugu rufatay xeradii iyo saldhigga ay hore uga furatay dalka soomaaliya wilaayada jubbada hoose iyo bulshada ku dhaqan degmada kamsuumo iskaashanaya ayaa ku guulaystay xerada farainta badan oo ka fatihi jiray webiga jubba ee maraa degmadaasi askarta ay beenow ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayaadka islaamiga ah ee bakool iyo galgaduud أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله waa subax talaado ah taariikhduna ku beegan tahay lixda bisha dulqacda sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijri kusoo dhawaada warkaas oo faahfaahsan shirweynihii labaad oo u dhexeeya beelaha dega wilayaadka mudug galgaduud iyo shabeellada dhexe ayaa kusoo gabagaboobay deegaan dhaca bartamaha dalka soomaaliya sida uu ku waramayo wariyaheena marwaan maxamed wuxuu ahaa shirweynihii labaad ay isugu yimaadaan beelaha muslimiinta ah ee dega gobollada dhexe ee dalka soomaaliya shirweynahani waxaa ka soo qaybgalay nuqubada qabaa'ilka wilaayaadka shabeellaha dhexe galgaduud iyo muduga iyo mas-uuliyiin ka tirsan mujaahidiinta oo ay ugu horeeyaan ulaadda wilaayaadkaasi saddexda ah ugu horeyn waxaa shirweynaha laga akhriyey bayaan ay si wadajir ah u soo wada saareen beelaha muslimiinta ah ee ka soo qaybgalay shirka waxaan allah uga mahadcelinaynaa guulaha uu siiyey muslimiinta ku dhaqan gobollada dhexe ee soomaaliya iyo inuu jebiyey cadowgii ku soo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka ee gobolladan waxaan bogaadinaynaa midnimada iyo iskaashiga walaaltinimo ee looga hortegayo cadowga duulaanka ah waxaana dardaarmaynaa in arrinkaas lasii joogteeyo insha allah waxaan sare u sii qaadi doonnaa dadaallada socda ee lagu faafinayo barashada diinta islaamka laguna suulinayo jahliga iyo casabiyadda waxaan sidoo kale ballan qaadaynaa inaan u taagannahay difaaca ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan beelaha walaalaha iyo deriska nala ah ugu baaqaynaa inay nala qaataan ku dhaqanka shareecada islaamka iyo difaaca diinta intaas kadib waxaa howlka uu ka socday shirka kelimaad kala duwan oo qayima ah ka jeediyey nuqabadii soo xaadiray iyo mas-uuliyiintii ka qaybgalay weliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade oo ka qaybgalay shirkani ayaa halkaasi ka jeediyey kelimad qayim ah qof kastoo adinkeeda ka mid ah kitaabka ilaahay ha qabsado waa tasoo bixabli ilaahi jamiican kulligiin ka qabsada kitaabka ilaahay walaa tafaraquu hana kala tegina aqligiinna iyo fakeradiinna iyo wejiyashiinna iyo qabaa'ilkiinna kala duwan waxba idinka dhibi maayaan haddaad qabsatiin kitaabka ilaahay waa xalka keliya ee lagu noolaa karo adduunkan oon ku jiri karno gaaladii waa fahamta waladiina kafaruu bacduhum awliyaau bacdi sidoo kale waxaa shirka labaad ee wadatashiga ka hadlay waaliga wilaayadda islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abu xamsa war soomaaliyey xataa waxaad gebteen soomaalinimadii soomaalidu dad ma ahayn ayagoo reer baadiye ah oo reer guuraa ah oo ma garanaysaa aan maraakiis iyo dugsiyo sare iyo macaahid midna ka soo bixin ay waxay lahaayeen xuquuqay ilaashadaanay lahaayeen dadnimay lahaayeen dunaa ku jirtay nin xuquuq ou asagu leeyahay xoolo uu leeyahay dulaal kama noqdo ogaada niman yaho waaba ogtihiine waa midaad isaga timideene waa midaad hubka u qaadateene waa midaad naf iyo maalba u bixiseene nin xuquuq asaga uu leeyahay dulaal kama noqdo nin caruurtiisa iyo gurigiisa iyo deeqda asaga uu leeyahay dulaal kama noqdo waxaadna ogtihiin waxaan magacyada kala duduwan laho tirada badan inay dulaaliin noqdeen oo qolo kale ay dulaaliin u noqdeen marka waxay daliil u tahay inaysan waxaan ayagu lahayn ay daliil u tahay isla sidoo kale waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduusha oo cabdulaahi abukhaalida ayaa kelimad muhiim ah ka jeediyey shirweynaha ay isugu yimaadeen ugaasada iyo nuqubada beelaha dega gobollada dhexe ee soomaaliya ragga maaragtay saqoorta mujaahidiinta gaar ahaan ragga juyuushta iyo ribaadka ku jira waa laidin duceeyey runtii muslimiinta farxad iyo maaragtay bishaaraad badan idinkaas sabab ilahay idinku dhigay ka sabra hoosha aad wadaan cadowgana dhabar ku toogta oo u badiya darabaadka iyo maaragtay weerarka u badiya jazaakum allahu khayran muctamarkan ayaa ahaa muctamarkii labaad ay isugu yimaadaan beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayaadka islaamiga ah ee shabeellaha dhexe galgaduud iyo mudugga kaas oo ay uga adhegsanayeen difaaca ku dhaqanka shareecada islaamka aad bu umahadsan walaalkeen marwaan awkaasi ahaa ehelada askarta yuhuudda ee lagu laayay dagaalka khaza ayaa weeraray mid ka mid ah wasiirada maamulka sahyuuniyadda xal uu ka qayb gelayay aaska bakhtiyada askartaasi qoysaska askarta ciidanka yuhuudda ee lagu dilay saacadihii u dambeeyey khaza ayaa weeraray wasiirka amniga yuhuudda bin khafiir oo ku sugnaa qabuuro lagu aasayay askarta iyagoo ku eedeynaya inuu yahay dembiilaha liga carruurtooda kacdoonka qoysaska ciidanka yuhuudda oo in muddo ah uu isku dayay netanyahu in la xadido ayaa hadda u muuqda in aysan shaqaynin dhammaan iskudayadaasi sababo la xidhiira saafbixadda diidmada ehelada carruurtooda lagu hayo gudaha khaza arrintan oo saameyn ku yeelanaysa askarta yuhuudda dowladda riddada imaaraadka carabta ayaa gebyahaanba albaabada isugu dhufatay xeradii iyo saldhiggii ay horey uga furatay dalka soomaaliya nuur cali warsame abuusheeba ayaa faahfaahinaya dowladda ridada ee imaaraadka carabta ayaa bilowday inay soo gebagabayso joogitaankeeda militariya ee magaalada muqdisho kadib howlgalkii xero gordon xerada jenaraal gordon oo ahayd saldhigga ugu weyn ee dowladda imaaraadka carabta ay ku leedahay koonfurta soomaaliya ayaa albaabada loo laabay waxaana laga daabulay gaadiidkii gaashaannaa iyo qalabkii kale ee yiilayay gudaha xeradaas dekadda magaalada muqdisho waxaa ku soo xirtay markab ay leedahay imaaraadka carabta kaasoo lagu daabulayo gaadiidka dowladda imaaraadka ay ugu talagashay maleeshiyaadka ay u tababartay la dagaalanka shareecada islaamka muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa laga dheehan karay gaadiid tareelyaal ah oo gaadiidka gaashaaman ee imaaraadka carabta iyo kuwa aan xabaddu karin ee ka daabulaya xerada jenaraal gordon weerar ay mujaahidiintu ka fuliyeen oo muqdisho tobankii bishii februaayo ee sanadkan ayaa galaaftay nolosha saraakiishii dowladda imaaraadka wakiilka uga ahayd dalalka soomaaliya iyo yemen saddexdii bilood ee lasoo dhaafay waxaa jiray khilaaf u dhexeeyey xasan gurgurtay iyo imaaraadka carabta arrinkaa oo ka dhashay lacago loogu talagalay maleeshiyaadkii lagu soo tababaray dalka uganda oo la musuq maasuqay iyo arrimo kale oo la xidhiira hanaanka loo maareeyey maleeshiyad ee abuurdubay qalabaysay oo lagu laayay dagaallo ka dhacay bartamaha soomaaliya aad bu umahadsan walaalkan abuusheeba ayuu kaasi ahaa wilaayada jubbada hoose ee bulshada ku dhaqan degmada kamsumo oo iskaashanaya ayaa ku guulaystay xerada far inta badan oo ka fatihi jiray webiga jubba ee mara degmadaasi bashiir muxidiin abu ayman ayaa faahfaahinaya
halkani waa xaafadaha dhinaca bari ee degmada kamsuuma waxaan gaaray shalay gelinkii dambe xilli uu heer gebageba ah marayo mashruuc aad u ballaaran oo lagu xidhayay aarjin ama buur weyn oo difaaca u ahayd magaaladan si aysan u saamayn fatahad uu sameeyo webiga jubba taas oo aan wax dayactir helin tan iyo sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii goobta ee shaqada ka socotay waxaa ku sugnaa mas-uuliyiinta wilaayada islaamigaah ee jubbada hoose oo uu hormuud u ahaa sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayadan mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada kamsuuma sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada haddii ay yihiin waxgarad ganacsato iyo dhallinyarada magaalada ayaa halkaas dadaal dheeraada ka muujinayay ugu horeen waaliga wilaayada islaamigaah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyoonis ayaa andalus kula hadlay halkii ay ka socotay xiridda arjinka weyn wuxuuna faahfaahin ka bixiyey waxaa soo dadejiyey uu istaagidda hawshan muhiimka ah halkan hadda aan taagannahay oo aad u jeeddaan waa degmada kamsuuma dhanka bari baan ka taagannahay halkan markaan waxaa ka socda waa shaqo oo caalami ah baa ka socota shaqadaas oo ah waa shaqo baaladan aad u jeeddaan halkaan taagan ay qabanayso markii aan fiirinay degmada kamsuuma bulshadeeda iyo qaabkeeda aan la tashanay waxaa noo sheegan in fatahaadii sannadahan soo dhaafnay ay magaalada ku baabi'inaysay dhankan bari biyaha ka soo galaayeen waxaa noo sheegeen in magaalada halkaan haddii laga xidho in ilaahi subxaana wa taala si aan rajaynayno biyaha ka badbaadayn baa noo sheegaan intaas markan waxaa isla qaadanay bulshadii iyo walaayadii iyo markii ay tashteen halkaas in la xidho halkaa markaad u jeeddaan waa laba kilomitir oo isku weera waay oo bartii biyaha ka soo galayaan ah ee ilaahay subxana wataala nagu guuleeyey allahaasaa mahad iska leh ilaahay noo fududay nabadoon qaasim cali xuseen oo ka mid ah waxgaradka degmada kamsuuma ayaa dhankiisa isdultaag ku sameeyey caqabadda weyn ee buurtan baabeedo uu ku ahaa degmada aarjinihii muxaafadada degmada kamsuumo ee walaayada jubbada hoose saa arkaysaan aarjinkan wuxuu ka soo bilaawdaa laamiga ee laga soo dega magaalada muxaafadada oo inaga xigto waqooyi wuxuuna u soo dhammaanayaa bari magaalada waxaa laga xihay insha allahu tacaalaa arjinihii biyaha fatahaadda ee musiibada magaalada ku ahaa sidoo kale xubnihii dhaqanka ee aan kula kulmay halkii uu ka socday mashruuca waxaa ka mid ah nabadoon shariif nuuraani shariif mawlaana isagoona baaq dheer u diray dadka magaalada kol hore uga barakacay fatahaadihii lasoo dhaafay afartan sano meel aan la dayactiraan dayactirnay innagoo isku duuban waxaan ka shaqaynay laba kilomitir ee koraan u soo qaadnay buurta beder idinka aad taqaaniin reer kamsuuma haddaad tihiin maanta koraan loo qaaday kamsuumana waxaan leenahay imaada oo maalgashta kamsuuma raggii ka qaxay soo dhowaada kuwii joogeenna hadda maalgashi ay bilaabeen waa mid ka mid a tallaabooyinka looga gaashaamanayo dhibaatooyinka ka imaan kara fatahaadaha ama ka dhalan kara haddii aan laga hortegin waxyaabaha saameynta ku reebaya bulshada gaar ahaan waxay wilaayada xoogga saartay la socodka faraha iyo xaaladaha jiinka webiga waxay sidaas darteed qaaday tallaabooyin ay u kaashatay qeybaha bulshada si la isku garabsado ilaalinta deegaanka iyo badqabka beeraha iyo dadka intaba mahadsanid abu ayman askarta abeen oo ka soo baxay safka murtadiinta ee isku soo dhiibay wilayaadka islaamiga ah ee bakool iyo galgaduud dhanka wilaayada galgaduud waxaa warbixin ku aadan soo jeedinaya walaalkeen yaasir maxamed cumar cabdiraxmaan axmed iyo ibraahim cabdiraxmaan axmed waa laba askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta oo iyagoo taayibinaha lagu soo bandhigay wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud askartani oo ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ayaa waxay iyagoo taayibinah isku soo dhiibeen wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud waxaana lagu soo bandhigay degmada caalbuur ee xarunta wilaayada markii toobada loo qabtay kadib ayaa waxay idaacadda islaamiga ah ee andalus uga warbixiyeen qaabkii ay ugu biireen murtadiinta iyo sababta ku kaliftay inay kasoo baxaan safka cadowga allah iskuna soo dhiibaan mujaahidiinta saddex waxaa waaye ibraahim cabdiraxmaan axmed waxaan qaabkan oo beelay daarsanaan aan joogay innagoo dhallinyaro badan ahaan ka tagnay xagga dhuusmareen baa tagnay xaraa nagula xareeyey laba bilood maa xaraa ku xaraysnayn haa meel iyo midna umaana bixi jirin anaa meel u baxay midna ma ahayn bartaasna ugu xaraysnayn marka adiga bartaasna isaga xaraysnaa jirnay adiga cawi dambe aan jaaniska helnana aan xarada kasoo boodna sidii uga soo cararno afar qof waxaan la soo xirnay odayaashii nabadoonnada ahayaan wacnay iyunkaa waxay la hadleen wayada muslimiinta la hadlay si waxaa naloo soo dhaweeyey sanaha naloo soo dhaweeyey wax dhibaataya midna maana arag waxaan ugu baaqayaa walaalaha muslimiinta inay ahaayeen isku soo dhiibaan tobakeenku waa furan yahay haddaa aad iyo aad si wanaagsan loo soo dhaweeya waxaan ugu baaqayaa magaciigu saddex cumar cabdiraxmaan axmed xamaalitaan ka ahay anigoo meeshaas joogo ayaan oo dhagax ka shaqeeya ayaan yana la qalday ragoo la qalda waa taqaanaa dhalinyaraha layidhi meeshan waxbaa yaale kaalay soo haabta lacagataan le waa balaayo midoobe waxaa waaye meesha waa tagnay markaan labaatan habeen camal joogna waxaa waaye meesha waa nacanfici wey annaka howshan iska taaban waxaa walaato meesha maxay tasaatan waana la dareemaba xeradii noo dhuujiyeen waxay dhahan ilaa shaqada gashiin nin dhaqdhaqaaqi kara male xerada ku xariisnaayihiin maashaa layidhi walaa marka marka meesha noo suurto gasho asag dhahan dee ilaahidma awey dambe ilaahay qadartiisa inkuu iska qayiliyo iska nin walba iska marqaamayaa bacdal maqrib hoos iska taabantaa marbax afar sanada nimamar u bax alleemahaas diini horta boqolkiiba boqol ma oolin sharaa islam ma oolin xaalada nololoodii ay ku jiraan xaalad xun waayo nin walaayada kamidahana soo wacay wuxuu yiri meesha soo qaada meesha soo qaada masaba meesha ilbisaba culummadaan soo wacnay wax walbaan soo wargelinay saasaan kusoo baxnay walaayada markaan nimadna boqolkiiba boqol si wacan noo soo dhaweeyeen wallaahi bilaahi ilaahay dartii markaala wanaag wacan aan la kulannay waxaa waaye horta annaka niyadda waxaa nooga jirtay markaa meesha tagtiin nin waa laydin heli doonaa waa laydin magacsiii doonaa waxaa waaye welwelaa nugu jira sooma walaayadu si fiican ay nooga farxiday kheyr ilaahi ha siiyo hadda ninka jirana waxaan ugu baaqayaa inuu hadda mataqaanaayey uu ka yimaado walaayadu hoos yimaado sida annaka hadda ay walaayadu ay noo dhaqday ayay u dhaqeen maahan wax ka weyn waa la martiyihiin allah idin sharfo waana sharafteen kheyr ilaahi ha siiyo askartani taayibiinta ah ee lagu soo bandhigay degmada caalbuur ayaa ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii u dambeeyey askarta taayibiinta ah ay si raxanraxan ah usoo gaarayeen wilaayaadkii islaamiga ah ee dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya aad buu u mahadsan walaalkan yaasir oo kaasi ahaa dhanka wilaayada bakool waxaa warbixin ku aadan askari taayibaha lagu soo bandhigay wilaayadaasi soo jeedinaya walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabaani cadow xasan cabdiraxmaan waa askari toobadkeen ah oo kasoo baxay safka maleeshiyaadka maamulka ashaadala dirirka ee koonfur galbeed ee amxaara kalkaalka ah ka hor inta uusan ridoobin waxa uu ka xamaalan jiray magaalada baydhabo ee gobolka baay halkaas ayuuna markii dambe iska diiwaangeliyey si uu u noqdo askari la dagaalama diinta islaamka cadow xasan ayaa idaacadda islaamiga al andalus oga sheekeeyey askarinimadiisii iyo tababar loogu qaaday dalka masar iyo farumihii lagu shubay ee galgaduud maleeshiyaadkii isaga la midka ahaa iyo waxyaabihii ay kala kulmeen halkaas anuu magacayleero idawa snoob daraageedan haydar deegaankay buurdhoonlaka dhalade maydharaay baydhowo in bay anoo baydhowo ka shaqaystaa ilaahay maad ii shukri lehe namantaas lahi baydhowo ada geebtileeda maad melile ku qorate halas buu erognay diyaarina noosaaday hamara nanijey gobolka horanana leleya nanijey tuma isiyeed malmooda ka jar meelina waa noo gaday masarana ningaade masara sedabalood herogn meelanaan tabaray walhananag walala sameemay kumada ayaada saafis ee inshagday wadaada walgaab ang lahaynaya masaariya dadka tababarasay hamaranaan inag hamaratan aradood lama bulood rogni aradina noogaada leynaan inay lama bulood arogni ada bale shanaadse goryaalna ningebe meelana noogaday shabeelada daawananijey daranima meele siin roogneeda shanto maalmoosay baroogne xaalada humaatay meelay mujaahidiin jarjartiyaan bay dhatama udle iska galan hoobay halkaas ibirkay bisurume galnyaha korontega inage gabalkay jeen hooga iwidan gabalkay jeen ada walahay hukumi aadan yabalalahay hukumi sagaal bulooda habsay maraga jari hoobay hadhamaysade arow habaale yar hoobayana bayna insheegday haradil injeyne ilaahay fursadiisa ilamaged ati fuda ku erayde ido oodweyn ekoy tikida gujarade salaasuwaaba diyaari haray baydhowe koy sida ilaahay maadi shukrilahatana bur unle koy ilaahay khayrse mujaahidiin dhanka koy sidisana kumalaya askarigan toobadkeenka ah ayaa waxa uu qayb ka noqonayaa taa'ibiinta kusoo qulqulaysa wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya kuwaas oo ka faa'iidaysanaya baaqyada toobadkeenka ah ee ay jeedinayaan hoggaanka mujaahidiinta iyo nuqabada wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya aad buu umahadsan walaalkan rabaaniyukaasi ahaa warkiisa waxaa idinkaga imaanaya idaacadda andalus anaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu